meelo badan oo dalka ka mid ah gaar ahaan magaalooyinka le xeebaha waa meelo ay ka jiraan dhibaatooyin ay ka mid yihiin bacaadka dabeyshu ay keento bacaadka meelaha uu sida weyn u saameeyo waxaa ka mid ah magaalooyinka xeebaha leh sida magaalada kismaayo baraawe iyo magaalada hobyo sida ay ka dhawaajisay wasiiradda wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada soomaaliya oo ka warbixisay waxyaabaha keena isbeddelka cimilada wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada soomaaliya khadiija almakhsuumi ayaa waxa ay iyadu sheegtay in dhibaatooyinka bacadcelinta ee wasaaradda wax badan ka qaban doonto ayna waddo mashaariic kala duwan oo bacaadkaasi wax looga qabanayo haddaba waatan wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada soomaaliya khadiija almakhsuumi oo ka warbixinaysa dhibaatooyinka bacaadka iyo mashaariicda loogu talagalay in wax looga qabto arrinta bacad celinta sidaa og tahay dhammaan qaarkoodna ka ogyihiin aniga waxaa booqday waxay tahay arrimaha bacad celinta hobyo ay ku taalo galmudug iyo waxaa booqday kismaayo jubbaland iyo koonfur galbeed baraawe saddexdaas deegaan waxaa u taga waxay tahay arrimaha ka taagan bacad celinta n e saamix weys inaa tago puntland aan rajeynayay arrimahaasna xaggaas ka taagnaay sababta u taga waxay tahay dhibaatadaas ka taagan inaan aniga shaksi ahaan mana rabin qof inaan u diro report iga keeno aniga shaksi ahaana rabay xaaladda ay ku sugan tahay meelahaas inaan soo taabto meelahaasna waxaa waaya hadda bacad celinta dhibaato anaka isku keennay ee tahay bini'aadanka abuuray maantana wayna haysataa arrimahaasna maalin walbay sii durqaayaan eena dhibaatadooda ay sii tahay waxaa jiro allocation oo mashaariic hadda loo sameeyey waxyaalahaas hadda khaasatan laba deegaan baa jirto hadda loo sameeyey oo arrimahaas mashruuca bacad celinta marka insha allah waxaa rajeynaya sidaa ogtihiin mashruuc markaa la sameeyo qorinteed iyo assessmentigeeda iyo processkeeda waqti qaataa laakiin hooshas waa soo aragnay mashruucaas insha allah waxaa rajeynaya waana gaarsiina meel walba adduunka dhibaatada bacad celinta ka taagan hoolahaasna sidaa loo sameyn lahay oo wasaaradaha naga dhexeyso online wada shaqeynta naga dhexeyso inaan la kaashano assessmentigaas la sameeya hadda ku hor jirna insha allahna waxyaalahaas oo mashaariicda hadda waxyaalaha aragna dalka ka taagana sanadka soo socda insha allah inaan bilaawna ka rajeynala idinkiisa